bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka caalamka ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada haddii allah awooda raalle ka noqdo aad warka ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah shirweyne hidib heshiisiinta beelaha wadadega galbeedka gobolka mudug ee maalmahan ka socday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi mudug ayaa la soo gebagabeeyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyed ayaa howlgallo ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxa ay ku burburiyeen goobo ay ku dhuumaalaysanayeen maleeshiyaadka argixisada ee al-shabaab ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku guulaystay kala qaadista maleeshiya beeleed ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobollada hiiraan iyo galgaduud wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk ee soomaaliyana waxa uu kulan la qaatay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa soo saartay tirar rasmi ah oo markaasi ka bogsootay xanuunka koronafirus akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mida dibadbaxyo ka dhashay diil ay booliiska gobolka georgiya u geysteen nin madow ah ayaa ka soconaya waddankaasi
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
waa hagaag dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax axada taariikhduna waa afar iyo tobanka bisha juun sanadka labada kun iyo labaatanka warkii oo dhan shirweynihii dib u heshiisiinta beelawada dega galbeedka gobolka mudug ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi kaasi oo laga soo saaray qodobo dhowr ah oo ku saabsan xalinta dagaaladaasi cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warbixinta ka soo diray gaalkacyo shirweynihii dib u heshiisanada ee ka socdaya bandiradle ayaa lagu soo gebagabeeyey iyadoona laga soo saaray qodobo loo arkayo inay xal u noqon karaan heshiis waara oo dhex mara beelaha ay colaadu ka dhex ogneyd qodobadaas oo ka koobnaa sagaal qodob ayaa loo akhriyey warbaahinta qodobka koowaad ilaalinta nabad waarta ee si loo xakameeyo hubka baahsan ee dhallinyaradu ay gacanta ku haystaan loona gaaro xal waara oo nabadeed loona fuliyo heshiiska nabadda ee bandiiradley waxaa labada beelood ku wada heshiiyey ku wada dhisteen guddi curubaha oo ka kooban saddex iyo toban caalim oo lagu soo xidhay aqoontooda iyo diintooda islaamka kuna dhexleen sumcad wanaagsan bulshada dhexdeeda b guddiga curummada oo ku xusan xarabka ee isla qodobkan ayaa gelaya go'aanka ka gaaraya baldambiyeed kasta oo ka dhex dhaca labada beelood ee heshiiskan dhex maray si go-aanka guddiga xulmada labada beelood ay ka gaaraan dacwooyinka waxaa meel marinaya maxkamadaha gobolka mudug ee labada maamul ee puntland iyo galmudug qodobka labaad faldambiyeed maxaa faldambiyeed la dhahaa ee ciqaabta faldambiyeedku waxay ku koobnaanaysaa qofka ama dadka faldambiyeedkaas faldambiyeedkaas sameeyey b qofka ama kooxda abaabusha dhiirigelisa gacan siisa ama si kasta oo kale uga qayb qaadata faldambiyeed waxay mutaysanayaan xabsi iyo ganaax u qalmo faldambiyeedka ka dhacay c qofkii ama kooxdii kas wax u disha waxaa qofkaas ama kooxdaa la marinayaa shareecada islaamka ee namber tirii labada dowlad goboleed ee puntland iyo galmudug waa inay wax ka bedelaan xeerka ciqaabta maandooriyaha oo loo arko inuusan xakamayn karin kahortagga maandooriyaha dhii labada beelood waxay isku ka kaashanayaan la dagaalanka qasbanayaasha iyo cid kasta oo caqabad ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida dhexdooda taal qodobka afraad soo qabashada eedaysanaha iyo cid kasta oo gacan siisa waxaa lala kaashanayaa hay-adaha amniga ee heesta hoos ku xusan ee ciidanka booliska ee labada dowlad goboleed puntland iyo galmudug b ciidanka xasilinta gobolka mudug ee isku dhabka ah waana ciidan ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed c ciidanka kumaandooska soomaaliyeed ee danab iyo kuwa p s fta ee puntland cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxa ay ku burburiyeen goobo ay argagixisadu ku dhumaalaysanayeen deegaanadaasi aamine xaaji xuseen ayaa faahfaahinaysa
ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgallo ballaaran waxay ka sameeyeen deegaano hoos yimaada degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxaayna ku burburiyeen goobay ku dhumaalaysanayeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab waxaana halkaasi uu khasaare xoogan ka soo gaaray horjoogayaashii iyo maleeshiyaadkii argagixisada ahaa ee dhuumaalaysanayay deegaanka ciidanka xoogga dalka ay howlgallada ka sameeyeen ayaa lagu magacaabaa banka jira oo hoostaga degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose taliyaha qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal cali maxamed maxamuud bogmadow ayaa idaacadda ciidanka qalabka sida u sheegay in howlgalladaasi ciidamada ay ku dileen toban maleeshiyaadka al-shabaab iyo saddex horjooga islamarkaana hub iyo saanad ciidan ay kasoo furteen taliyaha ayaa intaasi ku daray in ciidanka haatan ay sii eryeen maleeshiyaadka farxidka ah ee argagixisada ah ee al-shabaab
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo maalmihii lasoo dhaafay kormeer iyo socdaallo ku marayay deegaano ka tirsan gobolka mudug ayaa lagu soo warramayaa inuu haatan ku sugan yahay deegaanka bandarqaali ee gobolkaasi mudug madaxweynaha ayaa waxa uu helinaya wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulkaasi waxaana uu markaasi kulan la qaatay odayaasha iyo qaybaha bulshada ee ku dhaqan deegaanka bandarqaali ee gobolka mudug gudoomiyaha deegaanka badnarqaali sheekh muxiyidiin axmed gare oo ugu horreyntii kulanka ka hadlay ayaa warbixin horumarka ka jira deegaankaasi ku saabsan waxa uu siiyey madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaana uu sheegay in ay jiraan baahiyo u baahan in maamulku si deg dega wax uga qabto waxyaabaha markaasi in dhammaystiro loo baahan yahay ayuu ku sheegay markaasi guddoomiyuhu in ay ka mid yihiin waxyaabaha aas-aaska nolosha u ah sida caafimaadka iyo waxbarashada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug axmed cabdi jaamac ayaa isaguna bogaadiyey horumarka muuqda ee deegaanka ka jira isagoo markaa tilmaamay in wax laga qaban doono waxyaabaha dhammaystirka u baahan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa u ballan qaaday dadka reer bandarqaali in ay wax ka qaban doonaan baahiyahaasi uu ka hadla maamulku isagoo tilmaamay in reer bandarqaali ay markaasi ku dayasho iyo tusaale u yihiin dadka deegaankaasi ama reer galmudug ugu dambeynna madaxweynaha galmudug iyo mas-uuliyiinta kale ayaa markaa la guddoonsiiyey shahaadooyin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ka waday gobollada hiiraan iyo galgaduud ayaa ku guulaystay kala qaadista maleeshiya beeleed ku dagaalamayay deegaano ka tirsan gobolladaasi maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkaas soo diray muddo ku dhow toddoba cisho ayay ciidamada qalabka sida ku sugan yihiin deegaano hoostaga degmooyinka maxaasi matabaan iyo gurceel oo si isku mid ah ay u saamaysay colaada dhex martay laba maleeshiya beeleed oo dhowaan halkaasi ka dhacday ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qeybaha kow iyo labaatanaad iyo toddobiyo labaatanaad oo ay wehlinayaan ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo fulinaya amar lagu nabadaynayo deegaanadaasi kana soo baxay dowladda federaalka soomaaliya ayaa durbadiiba soo gaaray deegaanadaasi kuwaasi oo maalmaha ay joogeen ku guulaystay in ay kala dhex galaan labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay iyadoona maleeshiya beeleedka hubka dhigis lagu sameeyey taliyaha guutada shan iyo tobnaad ee qeybta kow iyo labaatanaad ee sarreeyo guuto mascuud maxamed warsame oo hogaaminayay howlgalkan nabadaynta ah ayaa ciidamada qalabka sida ku ammaanay sida ay u xakameeyeen colaada deegaanadaasi ka dhacday iyo sida ay ugu dhimriyeen dadka deegaanka oo ammaankooda xil weyn iska saaray ciidamadu waxaa iyana qayb ka ah nabadayntan deegaanadaasi laga sameynayay waxaan bilownay ugu horeyn inaan kala qaadno maleeshiyaadkii qabaa'ilka ahaa ee is hor fadhiyey waan ku guulaysanay mar labaadna waxaan xaqiijinay goobihii laga qaaday qabaa'iladaas ciidanka maleeshiyaadka ah inay dhab tahay oo ay ka guuranayin kale waan soo xaqiijinay waxaan soo caddaynay inaysan jirinin meel ciidan maleeshiyaad ah ay joogaan wax ciidan ah oo maanta meel jooga waxaa laga arkaa ciidanka qaranka soomaaliya tilaabada saddexaad oon qaadnay waxay ahayd inaan isku keenno odayaashii nabadoonadii waxgaradkii labada beelood way noo joogaan laba habeen iyo laba maalmood ayay joogaan waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan odayaasha ugu wacnana waxay ahayd
in laga gaaro go-aan kama dambays ah dhibaatadan siday u istaagday waxaa ilaahay mahadiis ah qaybtii u horreeyday oo ahayd dhinaca amniga inaan ka gaarnay guul weyn odayaashuna ay soo gudbiyeen kuna soo wareejiyeen ciidanka amniga wixii xilligan ka dambeeya ammaanka deegaanka tan labaad baaqaan u dirayna waxay tahay maleeshiyaadka dhib intii hore ayaa nagu filan haddaad samayn jirteen inta qof soo dishaa inaad seexataan wallahina gurgeena ku seexeen nabad haddaad samayn jirteen inaa inta xoola soo xadaan ay gurga inii joogaan oo aad geeli radataan ama caanaha ka cabtaan ma inii suurgelayso haddaad samayn jirteen inaa inta soo shuftaydoo nin walaala ama islaama gurgiisa jiifa aad u soo dheelmatona insha allahu tacaala suurgeli miyo waxaan rabnaa in idhaahno intaan gacanta inku dhicinin ciidamada qaranka horteed ka toobad keena dhibka aa wadaanna joojiya halkii qof oo maleeshiyaad ah ee aan ku aragno deegaankan hadda aan ka shaqaynayno amnigiisa gacanta naloo geliyey asagoo hubaysan qorigii waa ka qaadanayna adinkaana iskale dib nagu celimaa soo qori ma mahaynin waxaa iyana qayb ka ah nabadayntan deegaanadaasi laga sameynayay maamulada degmooyinka maxaas iyo matabaan oo ka wada tirsan gobolka hiiraan kuwaas oo si joogto ah ula howlgelayay ciidamada qalabka sida iyadoona lagu raadgoobayay dadka doonaya in ay buriyaan nabadda halkaasi laga gaaray isla markaana u hogaamsamila hubka dhigista iyadoona ciidamadu ay ku guulaysteen intii halkaasi ay ku sugnaayeen odayaasha labada dhinac ayaa ajiibay dhankooda baaqa saraakiisha amniga kuwaas oo soo dhoweeyey islamarkaana dhowaan kulan yeelan doona looga hadlayo arrimahaasi laguna dhammaystiri doono sidoo kale waxgaradka iyo dadka deegaankuba waxa ay aqbaleen tallaabo waliba oo ciidanka iyo saraakiisha ka soo baxda iyo amarada lagu mamnuucayo in hubka lagu qaato colaadaasina lagu xakameeyo in ay u hogaansami doonaan iyadoona la qorshaynayo in hubka dhis maleeshiya beeleedka lagu sameeyo si uu u noqdo mid hubka ka caagan nabaduna ay uga islaaxdo maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka
wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa kulan la qaatay wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya shirka oo shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada muqdisho ayaa wasiirka iyo xogayaha wakiilku waxa ay ka wada hadleen dhowr arrimood wasiirka amniga gudaha soomaaliya maxamed abuukar islaw ducaali ayaa kulankan la yeeshay wakiilka guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya waxaana markaasi wasiir islaw iyo james iswan ay ka wada hadleen xaaladda amniga wadashaqaynta labada dhinac iyo diyaargarowga sugidda amniga xilliga doorashooyinka wasiirka amniga dalka oo ka hadlayay shirkaasi ama kulanka uu la qaatay james swan wakiilka qaramada midoobey ayaa waxa uu yidhi waxaan maanta kulan la yeeshay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey james swan oo aynu ka wada hadalnay xaaladda amniga dalka wadashaqaynta labadeenna dhinac ee qaramada midoobey iyo soomaaliya iyo oo diyaargarowga sugidda amniga doorashooyinka ayuu yidhi wasiir islaw wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa soo saartay tirada ruguud ee ka bogsatay xanuunka coronavirus intii cudurkaasi uu dalka soo gaaray sayid cumar sheekh ismaaciil ayaa ka warramaya wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii ugu dambeeyey cudurka coronavirus ee gudaha dalka wasaaradda ayaa sheegtay in dalka laga helay lixdan iyo lix kiisas cusub oo coronavirus ah wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya fawziya abiikar nuur ayaa sheegtay in cudurka afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay ka bogsadeen toddoba iyo labaatan ruux taas oo tirada guud ee bogsashada ka dhigaysa shan boqol konton iyo sagaal ruux halka dhimashadu ay gaartay siddeetan iyo toddoba qof waxaa la baaray saddex boqol iyo konton iyo sagaal qofood ee xaaladda cusub ee soo kortayna waxaa waaye lixdan iyo lix qof oo positive covid ah waddankeenna waxaa rag ah konton iyo shan waxaa haween ah kow iyo toban goobaha ay kala joogaan lixdan iyo lixdaas qof positifeka noqotay waxay kala tahay somalilan waxaa jooga afartan iyo lix ayaa laga helay qofood ee puntland waxaa laga helay laba iyo toban banaadir waxaa laga helay shan koonfur galbeed waxaa laga helay labo ee jubbalandna waxaa laga helay hal da-da dadka laga helay cudurka waxay u dhexaysaa sida soo socoto labaatan sano iyo ka yar boqolkiiba waa shan labaatan ilaa iyo soddon iyo sagaal boqolkiiba waa konton iyo sagaal afartan ilaa iyo konton iyo sagaal waxaa waaye kow iyo labaatan qof ee, ee, kow iyo labaatan boqolkiiba lixdan sano iyo ka weynna waxaa waaye boqolkiiba shan iyo toban tirada guud ee dadka laga helay waxaa waaye laba kun shan boqol iyo toddobaatan iyo sagaal tirada geerida ee soo korortay waa labo qofood hal qof oo somalilan iyo hal qof oo puntland ilaahay ha u naxariisto jannadina ha ka waraabiyo tirada guud ee dhimashada waxay isku gaaraysaa ee siddeetan iyo toddoba qof tirada bogsootay maantana waxa waaye labaatan iyo toddoba qofood inta bogsootay waa labaatan iyo toddoba tirada guud ee bogsootay waxa waaye shan boqol iyo konton iyo sagaal wadarta guud ee tirada covid sagaal iyo toban ee guud ahaan dalka ayaa gaartay laba kun shan boqol toddobaatan iyo sagaal qof sayid cumar sheekh ismaaciil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ayaa bulshada ku dhaqan deegaanada maamulkaasi ugu baaqday in ay ka taxadaraan khatarta xanuunka coronavirus si saamayn markaasi oo ay si ay uga hortagaan dhibaatadiisa cabdiraxmaan wadani wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka shabeellada dhexe ayaa qadka ku jira halow cabdiraxmaan cabdiraxmaan faahfaahinaga sii xaaladii ugu dambeeyey ee hirshabeelle si gaara shabeellada dhexe iyo wasaaradda caafimaadku bayaanka ay u soo jeedisay bulshada
wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo kaashanaysa bulshada ku nool hirshabeelle ayaa weli waxa ay wadaan loo sida loo wacyigelinayo farta uu leeyahay cudurkan ka sidarisay kooxo la deeyey goobaha ay kuyihiin dadka barakacayaasha ee ku nool deegaanka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo kooxahaasi caafimaadka u sheegaya bulshada in ay kasoo horjeedaan cudurka coronavirus dhawaanaye
halo cabdiraxmaan cabdiraxmaan codkaagu waa yara gogo-aya
dhawaan ayay ahayd markii wasaaradda caafimaadka dowladgoboleedka hirshabeelle ay sheegtay in bulshada ku nool gobolka shabeellaha dhexe ay fahmeen khatarta uu leeyahay cudurkan coronavirus ayse bulshada ku nool gobolka hiiraan iyagana laga doonayo in ay u daydaan dadka ku nool jowhar si looga fogaado cudurkan coronavirus
waayahay cabdiraxmaan cumar wadani wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka shabeellada dhexe ayuu ahaa dhegeystayaal waan ka cudurdaaranayna in markaasi codkiisu uu gogo-ayo wariyaha faahfaahinada dib ayaad kala soco doontaan insha allah halkaa warkaa kala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadkii gudaha ayaad dhegaysateen bal markaana qodobka warka dibadda dibadbaxyo ayaa ka dhashay dil ay booliiska gobolka georgiya ee dalka maraykanku mar kale u geysteen nin madow ah iyada oo ay horey u socdeen banaanbaxyo ka dhashay georgia floud dilkii lagu geystay gobolka minnesota madaxda booliiska waa madaxa booliiska gobolka georgiya ayaa xilka iska casilay kadib markii booliiska gobolkaasi ay toogteen nin madowa amerikaana waaxda dembi baarista ee gobolka georgiya ayaa baaraysa dhimashada richard brokis oo markaasi ahaa toddobiyo labaatan sano jir waxa ay dembi baarayaashu ay baaritaan ku hayaan muuqaalada ay duubeen kaamirooyinka ammaanka ee c c t v loo yaqaan ee ku yaala gudaha hodhelka wendi iyo weliba dad goobjoogayaal ahaa oo ay su-aalo weydiinayaan wararka ayaa sheegaya in booliiska looga yeeray hodheelka sababtoo ah maser brokis oo dhex hurday gudaha gurigiisa taasi oo ilinka ka xirtay gawaaridii kale ee goobtaasi ka bixi lahayd sida ay booliisku sheegayaan maser brokis ayaa ka dhaga adeegay xiritaan ay markaa doonayeen in ay booliisku xiraan warbixin hordhaca ayaa soo saareen ama la soo saaray oo ay waaxda dembi baaristu ee gobolka georgiya sheegeen in lagu sheegay in muuqaalka ay kaamirooyinku duubeen ay muujinayaan booliiska oo gudaha hoteelka ku dhex cayrsanaya maser brox muuqaal ay duubtay qof gobajoogo ahaa ayaa la arkayay brookis oo dhulka jiifa islamarkaana la xarbinaya laba askari ruuxa madowga ah ee la dilay ayaa markii dambe la arkayey isaga oo cararaya kadibna waxaa la maqlay rasaas iyo masr brook oo dhulka yaalla sidaa darteed ciidamada biliiska ah ayaa rasaas la dhacay marxuumkaasi ama ninkaa dhintay waxaa loola cararay isbitaalka halkaasi oo la shaaciyey markaasi inuu geeriyooday mid ka mid ah askarta ayaa waxaa laga daweeyey dhaawac ka soo gaaray dhacdadan dilka ninkan madowga ah ayaa waxaa ka dhashay dibadbaxyo waaweyn oo caraysan waxayna booliisku isticmaaleen sunta dadka ka ilmaysiinaysa waxay arrintaasi ku soo beegmaysaa xilli magaalooyin badan oo ka tirsan dalka maraykanka ay ka dhacayaan dibadbaxyo looga soo horjeedo dilkii george floyd oo ahaa nin madow ah oo si markaa arxandarra ah ay booliisku ugu dileen magaalada minneabolis ee gobolka minnesota taasoo markaasi ay ku howlan yihiin ciidamada ammaanku inay dadka banaanbaxyada dhigaya ay ka hortagaan hase yeeshee haatan waxaa arrinta sii cakiriyay dilka kale ee ka dhacay gobolka georgia waagaag dhegeystayaal warkii subaxnimo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya inta ayuu ku idil yahay aan dibidi kugu celiyo xiriiryaha maanta cabdikariin oweysiis